Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Hirshabelle Mudane Siciid Hagar Camalow iyo Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay Iskuulka Hoose Dhexe Sare ee Wabar ku daboobo kaasi oo loogu talagalay in gabdhaha kaliya wax lagu baro. Munaasabadda dhagaxdhigga iskuulka waxaa ka qayb galay xubno ka socday maamulka gobolka Hiiraan, Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin kaleeto. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Dowlad Goboleedka Hirshabelle Mudane Siciid Hagar Camalow ayaa ka warramaya ujeedka dhagaxdhigga iskuulkan iyo muhiimadda uu u leeyahay gabdhaha.
waxaan hadda joognaa tii aan ku dhex dhigay inay dugsi loogu talagalay gabdhaha mashruuca g b e ee, wuxuu naga caawiyey iskoolaad badan oo aan deegaanka hirshabelle ka dhisi doonno hadduu ilaa yidhaahdo iskoolaadkaas waxaa ka mid a saddex iskuul oo gabdhuhu leeyihiin ay saddex iskuul oo xanaanada caruurta oo ilmaha yaryarka oo intayna waxbarashada gaarin lagu xanaaneeyo iskuul ka mida waaye iskuulkan lixda iskuul oo hay-adda care ay muxuu ahay kontraadeeda haysato oo g b e ga hoos yimaada Ee, hay-addaas iskuulkan ay dhisi doonto lixda ah mid ka mid ah goobtii lagu dhagax dhigay aan joognaa dhagaxdhigaas waxaa nagala qayb galay gudoomiyaha ah, gobolka hiiraan ee, muuse salaad weheliye iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa Ee, waxaan rabnaa inaan mar walba dumarkeennana ka hagaajinno aqoonta mar walbana caruurteenna soomaaliyeed ay helaan meel ay barbaarintoodu ka bilaabato intayn iskoolka gaarin sidaa awgeed ayaa g b e ga waxaa ku jiro mashaariic noocaasa mashruucaas mashruuc ka mida waaye magaalada beledweyne iskoolka ay hesho waaye gabdhaha ku nool deegaanka beledweyne iyo agagaarkiisa waxaan rabnaa inay iskuulkan u noqoto iskuul beysa oo tababar gabdheed iyo eh, muxuu ahay lagu qaato Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye ayaa Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Hirshabelle looga mahadceliyay hirgelinta iskuulkan.
sharaf inoo tahay inaan maanta mar kale goobjoog ahaano een, iskuulka ee, haweenka Ee, runtii gabdhaha ama haweenku iyagaa ah een, iskuul oo dadkan oo dhan iyagaa soo barbaariyey soo waxbaray afka soomaaliga iyo barbaarinta hooyada marka ee, waxaa sharaf noo ah inaan mar kale iyagoo markii hore macallimiin ahay haddana aan u diyaarino een, inay een, si een, yacni baraatig ah ay wax u bartaan een, si ay u kororto een, yacni mustaqbalka een, tayo ay u yeelato barbaarintoodii marka een, waan ka mahad celinaynaa cid kasta oo ka soo shaqaysay aas-aaska nolosha aadanaha waaye Iskuulka laga dhagax dhigay magaalada Beledweyne ayaa iskuulkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo magaalada waxaana wax ku baran doona gabdhaha kaliya ee ku nool magaalada Beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada.